أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا ج... أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والله بما تعملون بصير والله بإن الله أعلم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحاabه الطيبين الطاahiriin وman تبcahm بإحsaan يوم الdiin ama bعd waxaynu kusoo dhex jirnay aayaadkii axkaamta qoyska iyo reerka ku saabsanaa ee طalaaqa iyo maaragtay iilaha iyo waxyaalahaas oo dhan ku saabsanaa iyo gaalada inaan la guursan karin iyo axkaamtaas faraha badan weli axkaamtii baan ku dhex jirnaa allah wuxuu leeya subxaana wa tacaala aalaaq alaaq oo qofka uu rajciyada ku hanan karo marataani laba goor wey qofku wuxuu heli karaa xaaska uu qabo hal mar haddii uu furo inuu soo rajciyeysto mar kale haddii uu furo inuu soo rajciyeysto mar saddexaa markii uu furo ma soo rajciyeysan karo marka dalaaqa qofka uu furso uu leeyahay inuu xaaskiisa haddii ay maaragtay ayba heshiiyaan oo soo rajciyeysto waa laba goor ayuu furi karaa oo maaragtay min hal dalqa ayuu furi karaa haddii marka ciddadii markay ay dhammaan rabto oo ama hal mar haddii uu ku furo ama laba hadduu markii labaad uu furo oo ciddadii dhammaan rabta laba unbaa laga rabaa fa imsaakun inuu ku haysto bimacruufin si wanaagsan oo dhaqan oo daacadnimo ah oo qoydki qoyska isugu soo noqonayo dhaqana isla dhaqmayaanoo wanaagsan oo markaa uu ku haysto oo kusoo rajciyeyso aw tasriixun siideyn biixsaanin ixsaan uu ku sii daayo marka aayaddan waxay rafcinaysaa xugum jaahiliyadii jiri jiray waqtiga hore islaamkana jiri jiray oo waa maxay qofku haweenta uu qabo wuxuu samayn jiray intuu rabou furi jiray hadduu rabo waa soo cesho kara markuu rabo furaa waa soo ceshana markuu rabo furaa waa soo ceshana hadhow marka meeshii waxaa ka yimid dhibaato haweenkii la dhammaynayo oo nin walbaa xaaskiisa intuu u dhaarto wuxuu ka odhanayaa wallaahi inaanad maaragtay nina aadnaan yeelanayn nina aana aada noqonin oo maxaad samaynay waa ku furaa markay ciddada dhammayn rabtaan kusoo rajciyeysanay halkaa ayuu marka ku dhaqan seejinaya haweenta taa marka dulul ayaa haweenta ugu sugnayd marka oo jaahiliyaadka la dulminayo tiibuu ilaahay xad u yeela waxaa la yidhi haddaad hal mar hal mar aada furtid ood soo ceshatid mar labaad aada furtid haddana aada soo ceshatid mar saddexaa markaa soo cesho ma heli kartid iskumana noqon kartaa waa noo imaan doontaa ilaa nin kale oo guursado ayadoon weliba maxlalnimo aan ahayn ee markaa ninka uun daacada u kala tagaan markaa kabacdi waa jaanis heli kartaa baa le marka edabdaradii jaahiliyada ayaa la xaliyay marka oo wuxuu leeyahy adalaaqu dalaaq oo qofku uu heli karo rajciyada marrataan laba goor mar baad hal dalqa ku furi kartaa oo soo rajciyeysan kartaa mid kale oo soo rajciye kartaa mid saddexaad marka ma jirto marka markaada qofkii oo haweenkii furo oy ciddadu dhammaan rabto laba mid yahay haddii meesha aada u malaynayso inuu dhaqan daacada uu yaallo qofkaa inuu soo ceshado haddii dhaqan oon oolin oodnaan isfahmaynin mase haweentii ay soo taagantaha dhaqan aysan diyaar u ahayn waxba jujuub waxba ma tiraaye fa imsaakun haysasho bimacruufin lagu haysto iyo daacadnimo oo meesha uu dhaqan kasoo hortoobayo waa mid la yaqaano wey haddii taa la waayo ow tasriixun ama siideyn biixsaan ixsaan lagu sii daayo waxbaba aada soo ceshana khallii dalaaqay ba-in ha iska noqoto cidday rabta ha guursato marka qofka xataa ciddada haddii ay dhamaa dhammaato haddii uuna saddex dalqa dhammaystirmin wuxuu heli karaa iyadoo nin dhex mari inuu soo guursado heli karaa walaa yaxillu lakum xalaalna idiinma ahaanin halkaa marka waxaa laga qaadanayaa in horta wax saddex dalqadood hal mar la israacinayo inaysan jirin oon la ogolay hal mar dalaaq saddex oo la israacinayo awalan meesha ma jiro waa hal mar in la furo wey hal dalqo lagu furo mar labaaduu furso haystaa dalqo uu ku furo mar saddexaa marka jaaniskii waa ka dhammaanay marka saddex lama ogola saddexdo lacala haddii qofkii ay dhacdo oo yidhahdo hal mar afka uga dhawaaqo oo yidhahdo saddexoo ku fur haweentiis hadduu ku yihahdo maxaa loo xisaabinaya culimmadu waa isku khilaafeen jumhuuru culamaa waxay leeyihiin saddexdii dalqa baa wada dhacaysa hadduu yidhahdo hal mar oo islaanta ku yihahdo saddexeedii baan ku fura hadduu ku yidhaahdo jumhuuru culamaa waxay leeyihin way dhacaysaa laakiin culamo badanaa waxay leeyihiin ma dha waxa weeye hal dalqo ayaa loo xisaabinaya sababtoo sharciga wuxuu yihi adalaaqu marataan waa hal maroo la furo iyo hal mar kaloo la furo waa marka saddex hal mar la israaciyo ma jirto waa soo maha adiladuna waxaa ugu waaweyn xadiid oo imaam muslim oo wariyey min xadiid ibni cabaas oo wuxuu yihi kaana alaaqu calaa cahdi rasuuli illahi sala allau alayh wasalam وسنتين من خ... وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وحير طلاق وقتك رسولك عليه الصلاة والسلام iyo waktiga abibakar iyo laba sano oo cumar khilaafadiisa ka mid a qofku hadduu haweentiisa oo hal mar isla hal lafdi oo saddex ku furo hal baa laga soo qaadi jiray waktigii nabiga calayhi salatu wasalaam iyo waqti abubakar iyo cumar labadii sanoo khilaafada oo haayo dadkii baa marka waxaa ku batay inay hal mar saddexdii ay haweenkooda u ku wada tuuraan cumar intuu ku xanaaqo wuxuuhi dadkan idabdaray samaynayaan waxaa la rabay inuu hal haweentiisa ku furo haddana hal ee hal mar saddexdii hadduu israaciyo wixii ilaahay subxaana wa tacaala fursada uu siiyey asagaa iska lacay ganaax aan uga dhigno saddexdaba waa kaaga furantay aan dhahno yaana ku soo celin waa ijtihaad imaamka oo isagao uu ku ijtihaaday imaamkuna taas xaq buu u leeyahay laakiin sida sharcigaa waa sidii hore wey cumar hadalkiisa waxna ma xalili karo waxna ma xaribi karo laakiin asaga intuu madaxa yahay ijtihaadkiisa dadka uu ku xakumi karaa sababtoo dadku haddii ay xalaasha ay ku xadgudbaan imaamku xaq u leeyahay inuu maaragtay amar uu kusoo rogo soo maa de waa khaliifa raashid waa laakiin sharcigii hore mid la nasakhi karo maahna waa socda waxay kaloo daliishadaan xadiid ibnu cabaas nin la yidhahdo rukaan ibnu yaziid ayaa dallaqa imra'atahu halaatan fii majlisin waaxid hal mar ayuu uu naagtiis wuxuu ku yidhi saddexay ku furanta markaasuu xasana calayha xusnan shadiidan aada uga murgay fa sa'alahu nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiguu weydiiyey faqaala kayfa dallaqtaa seed u furtay qaala halaatan saddex hal mar han ku furo dha majlis waaxid majlis waaxid waxaa laga wadaa dalaaqadihii israaciyay oo hal mar oo furay saddex al ku furanta o dhah nabigu markaasu wuxuu yidhi innamaa tilka waaxidatun fartajichaa in shi'ta waa hal midaa laga soo qaadaya soo cesho taa marka qowlkaas culimmada muxaqiinta zamankan iyo maxaakimta kaasay qaataan sababtoo ah dadkii waxaa ku batay inay maxlal iyo wax baktiyoon loo baahnay raasaan waa kaadi doonaa maxlalka laakiin hadduu qofku uu yidhaahdo haweentiisa waa ku furay haddana waa ku furay haddana waa ku furay hadduu haweentiisa ku yiraahdo markaa saddexdii waa dhacaysa saddexdii waa dhacaysa dad badan intay saddex gooroo kala duwan mid ku tuuraan uma mid ku tuuraan ee waxay u malaynayaan dalaaqu halaatha halaa laga soo qaaday la soo ordaayan la marba hadday muratab ay tahay waa kaa dhammaatay baasha sababta waxaa la ogyahay naagta rajciyadaa dalaaqa waa haleeli karaa naagtu intay rajciya tahay marka halma markaad ku furto cidda rajciya ku jirta haddaa ka dabageysa waa furantay haddaa ka dabageysta i kala furantay eber meesha waxba kuuma yaalin meesha waxba kuuma yaalin dadkii marka markii looga raaxeeyey saddexdii hal mar oo la yidhi hal mar ay saddexdii noqone waxay haddana keeneen saddexdii oo kala duwan intuu ku furo oo qiilduy meelaha ka raaraasana wuxuu ku leeyahay anigu waa xanaaqsanaa iyadu waa xanaaqsaneed maaragtay ee iyadoo caado qabtaa la fura iyadoo caado qabtaa inta la fura sida raajixa dalaaq waa u dhacayo xanaaqana qofka haduusan caqligiisa inuu majnuun uusan noqonin culimadu waxay u badan dalaaq inuu dhacay u badan tahay marka dadka iyagu furaska intay isaga ciyaaraan hadhow waxaa weeye mas-alo baanbaanlaynta iyo meelaha luqluuqa laga balaabana xog ma tarayso marka hore la rabo qofku inuu sharciga ku fiirsado furasaa lagu siiyey fursada waxaa ka mid a awalan dalaaqa markaa la rabo in la dalaaqo horta bal fiir haweenku ciddo ma qabtaa oo caado ma qabtaa lama furi karo dee caado qabto waxaa la fiirinaa haddana wakti daahira oo labadood isku arkeen ma lagu jiraa haddee iyagoo daahir caadadii kaa laakiin labadood isjimaaceen oo isku arkeen ayadan lama furi karo waa in la sugo inay caado ku dhacdo ay daahir noqoto oo markaas waxaa weeye aan loo galmoonin intaas waxaa dhici karta xanaaqii inuu dhaco ee marka labadii qof meeshiis ay ka wataan dadka waxaa la sameynayaa islaantii wadaadkii waxay ku dhegaysaa kuleetiga ma baxayso ilaa dalqa inta isoo dhig daacadna kama aha isagiina waa waalanyaho haddana waa waa daba dhigaya hadhow berri hadhow berri hadhow meesha waxba ma yaalin marka soo maa marka sharciga qofku hadduu ku kaaftoomo oo sharciga raaco ilaahay xalli buu u sahlaya hadduu sharciga ku kaaftoomi waayo ama wuu shallaynayaa ama xaaraan buu quudanayaa suura dalaaq markaan akrinaynay ilaahay waa ki yidhi subxaana wa tacaala waman yataqila yajcal lahu makhrajan qofka ilaahay ka cabsada oo xuduudda sharciga raaca ilaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanu idaa dalaqtum nisaa fadalliquuna liciddatihin ciddada markay qaabilayaan oo caadad intay ka dhammaato oy daahir noqoto oon loo galmo markaas hala furaade hadduu qofka waktigaas la sugo dalaaqii xanaaqa beenbeentaa ku imaan lahaa wou dhacayaa sababto dalaaqa dadku laba uun wey mid midna waa dadku mar ay kala quusteen ay ka fiirsan oo dhaqan ay waayeen oo ay inta rogrogeen arrintii ay yidhahdeen meeshaan dhaqan kama soo socde aan kala maaragtay kala duceysano aan kala dhaaf kaas markaa de waxaa waa waxay ku tashadeen waktiga daahir noqota ha sugto markaas waxaa weeye shalayto ma lahan kaas haddii laakiin xanaaq iyo casabiyaad uu ku yimaado dalaaq iyagoo dadkii isjecel oo wada dhaqmi kara shaydaana dhexdooda soo gelay markaas waxaa la rabaa sharciga inay qaadaan oo islaanta haday kuleeta kuleeta inu yihahda hadda ma ogtahay daahir ba tahay hadda may ama hadday caado qabso caado ma qabto hadda lama banaan sharciga in lagu furo sow hadda daahir aan isugu tagna ma jira haa ukaad hadda bal intaad caado intaad kugu dhacba aada daahir ka noqotid markaa bal aan wada tashano soo maha intaas waxbaa isbedeli kara waxaa kaloo loo baahanya dalaaqa markhaatiyaa loo baahan yahy qofka hadday war kula tuugta haye markhaati aan keenno dadna dhex galna aan keenno aan bal hubino arrintii fabcathu xakama minal inaan dhaqmi karno in kale marka haddii la kala quusta haa laakiin degdegtan hadba la isku soo boodayo gaar ahaan yurub oo dhibaatada hadba un boolis laisugu wacanayo maaragtay marfashada la iska aadayo iyadoo buuqsan laisugu imaanayo ha la joojiyo axkaamta sharciga inta la barto ha lagu dhaqmo nacam addalaaqu dalaaqa oo qofku rajciyada uu ku hano karo marataan waa laba goora isdaba taalow oo marka koobaad hal dalqadou ku furo waa soo rajciysan karaa tan laba haddou ku furo waa soo rajciysan karaa tan saxad haddii la gaar waa u dhammaan marka hal ama laba haddii uu ku furo oo rajciyo oo xaq leeyahay oo marka ay ciddadii ay dhammaan rabto laba uun mid wey ikhyaaren ragow saqajaannimo lama rabo inaad u jeedo qofkaan walaashaa inaad dhaqmi kartaan oo dhaqan oo meesha ka suurtoobo hadday taasay tahay fa imsaakun haysasho oo macnaa aada soo ceshatid wey bimacruufin macruuf aada ku soo ceshatid wa imaa haddii aada aragtid meeshaan dhaqan inuusan oolin ama adigiiba kaa suurtoobin ama gabadhan iyadaan dhaqan rabin intaad dhibi laheedo inta soo rajciyeysata haddana la isdagaalami lahaa dalaaq la furi lahaa haddana furiinka oo badan lahaa hadhow dhibaatay imaan laheyd ow tashriixun ama siideyn waayo biixsaani lagu sii daayo nacam halkaa meesha marka waxaan ku ogaanay saddex masalo masalada ugu horeeya xukumkii jaahiliga oo socon jiray oo naagta hadba inta la furo lasoo ceshado weligeed meesha waa ku dhacay xukunka labaadna waxaa weeye dalaaqu waxaa weeye ou rajciyada ku heli karo waa laba dalaaqo laba mar oo kala furoo kala duwan wey saa darteed qofka hadduu haweenta ku yidhaahdo hal mar saddex dalqaab ku faranta ama laba mana banaana laakiin hal unbaa laga soo qaaday laakiin hadduu ku yidhaahdo way furantaha haddana way furantaha haddana saddex goor oo kala duwan oo kala dambaysa markaas waxaa weeye saddexdii meeshii waa uga dhammaatay wey oo rajciyo kalama heli karo nacam taa xukunkaas markii aan ogaanay xukum kale naloo sheega o ilaahay wuxuu leey walaa yaxilu lakum xalaal idiinma ahan an taakhuduu inaad qaadataan mimaa aataytumuuhunna gabdhihii wixii aad siiseen oo meher iyo hadiye aada u siiseen shay-an waxba inaad ka qaadataan markaad rabtaan inaad furtaan ilaa an yakhaafaa inay ka baqaan maahna labadii isqabay allaa yuqiimaa inaysan oogin xuduud allaahi xuduuda alle oo xaqii la isku lahaa sawjiyada oo gabadhiina aysa gudan ninkiina uusa gudan karin fa in khiftum haddii aad ka baqdaan dadkii dadkan owliyada u ahaa madaxdaa lala hadlayaa iyo qudaadii iyo dadkii dhexdhexaadiyaalka ahaa allaa yuqiimaa labadaas qaba inaysan oogin xuduud allahi xuduudii alle ilaa qof walbaa xadu u jideeyey ninkan xadaa loo jideeyey oo macruuf haweentan inuu masruufo sifaan ula dhaqmo gabadhana xadaa loo jideeyey qof walbana waxaa la rabaa xaqiisa inuu kasoo baxo ayaa loo baahan yahay haddii marka aada isla aragtaan dad madaxdii iyo qudaadii dadkii ku dhex jiray iyo culimmadii allaa yuqiimaa inaysan oogi karin xuduud allahi xuduudii alle falaa janaaxa calayhimaa dembi korkooda ma ahaanin fii ma ftadad bihi waxay isku furato oy madaxeeda ay dhaafsato oo waa maxaa khulaca waxaa la yidhaahdo waay waxay leedahay meherkii aada isiisay wixii aada isiisay waa kuu soo celinaa qarashka iga kaa baxay waa ku siinaa saas bay odhanaysaa marka ee iska keydaa marka marka taas dhib ma laha tilka midaas la idiin sheegana xuduudullaahi ilaahay xuduudiisi weeye falaa tactaduuha ha dhaafinina waman yatacadda qofkii dhaafa xuduudallaahi xuduudda alleh fa ulaa-ika kuwaas hum daalimuuna qofkii daalimiinta dad daalimiin wey aayaddaana arrin muhiima ayay ka hadlaysaa dadka badanaa runtii waxaa ku qasbaya qaladaadka badan sharciga inay si fiican u aqoonin mise qaarkoodna waa iska dhagatinaya laakiin badanaa axkaamtii si fiican iyo xigmadeeda looma yaqaan wax muqtadafaadaha uun maqalmaqalo dalaaq iyo khuluc iyo soo ceshasho iyo wixii waa yaqaanin laakiin xaqiiqdeeda iyo axkaamteeda rasmiga xigmada ku jirta meesha ma garanayaan halkan aayadda waxay ka hadleen labadii qof waa heshii waayeen ama ninkiibaa haweentii iska nacay haweentii markuu iska nacay wuxuu rabaa inuu cadaadiyo si ay tiraahdo xoolahaag iyo wixii aada siisu isku celinaya dulmigana asagaa wada oo dhaqan xumadu asagay ka socotaan reerkii aan dhaqanaynin markaas wuxuu rabaa qofkii intuu cadaadiyo inuu markaa ka keeno in wixi ay ka qaato u celiyo ama wax kale uu ka qaato oo meesha ay noqoto baayac mushtariba uu ka baayac mushtariyo ya gurkii hadda waxaa la raba in wanaag uu noqde laakiin hadduu noqdo gadanays iyo baayac mushtari ganacsi doona waa khatar taas ilaahay marka waa uu reeb ilaahay dulul ma ogol oo waxau dhaha subxaana wa tacaala walaa yaxilu lakum ragow xalaal idinma ahan an taakhuduu gabdhihii inaad ka qaadataan mima aataytumuuna waxaa siiseen shay-an shay inaad ka qaadataan idinkoo dhibaato iyo darar u geysanayo oo ku cadaadinaya iyagii aad nacdeen ma garat kabacdi markaad ku istimtaacdeen ood guursateen ood ayadii nacday ayaad rabtaa xoolihii inaad kasoo matajiso reerbaadaan ka jira xoogaa geelahu ka bixinayaa markii geeli oo xoogaa xeradii ku bat lix wiil toban ilmooda u dhashay inta iswaalo buu leeyahay maaragtay gabadhii waa tanahay geelaygii ishoosii ma garatay war gabadhii shalay iyadoo maaragtay inan yar oo dhalin yaraa lagugu daray marka dhur iyo dhaqan aad ka dhammaysay ayaad reerkii kasoo diray ciddiina maarata aad ku xadgudbaysay taas marka waa xaaraan wey lama ogol soo maha lama ogol marka ilaahay wuxuu leeyahay walaa yaxilu lakum an taakuduu mima aataytumuna shay-an waxba kama qaado kartaa intaad cadaadisaa waxba kama qaado kartaa ilaa hal xaala maahan ilaa an yakhaafaa marka ka baqaan allaa yuqiimaa inaysan ogin xuduud allah xuduuda all inaysan ogin oo guurkii oo fashilmo oo weliba dhinaceeda arrintu ay ka socoto fashilka markuu dhinaceeda ou ka socdo waxa weeye markaas wuxuu ka qaado karaa ilan waxaa weeye markaasna ninkii haddii inta qarash la geliyo haddana la naco xoolihiisina laga burbursado gabar la-aanna la dhigo iyadana waa cadaalad darro qur-aanka cadaaladu sameynaya waxay yidhahdaan culimmadu arrintan khulaca carabtay markii hore ka dhacday caamir ibnu daraab nin la yidhaahdo ayaa wiiloo adeer u ahayo gabar siiyey wiilkii markuu gabadhii siiyey waxoola ka bixiyey gabadhii baa nacday gabadhii nag aabaheed waa kari waay waxau yidhi maandhe gabar la-aan iyo xoolaan isku kaa dari maaye xoolahagan kuu celinaa gabadha iska fur sharciga marka sidii loo qado waxyaalo badan waxaa jira dhaqanka carabta ah marka hore oo wanaagsanaa oo sharciga uu iqraariyey ma garatay sida guurkaba oo maaragtay laga doonanayo gabadha marka la doonayo gabdhaha laga doonanayo caadada carabta hore ka mid ah dhaqankii hore ambiyada hore ka dhexleen sharciga waa iqraariyey wixii kaloo baatilka ahaa oo zinada iyo fawaaxishta iyo maaragtay kudsiga ah hor nin oo qurxoonaa lasoo raasana leeyahay habarta widiiga dhan waxaas waa la baabiyey nikaaxii saxda ahaa oo gabdhaha laga doonayaa la qiray wixii baatilka waa la baabiyey wixii fiicnaana waa la sugay marka sharcigu wuxuu noo sugay haddii dhaqan xumada qofku waa bini aadam gabadhan lama qasbi karo haddii ninkii ay fahmi weyso in xoolihii ay ka qaadatay wixii dahab usoo gaday iyo wixii meher ah oo qarashay gelisay inuu usoo celiyo waxaana ka dhacday garintan thaabit ibnu qays haweentiisii gabar uu qabay ayay arrintaas maaragtay ay ka dhacday marka nabiga inta u timid xaytir yaa rasuula allah ma actibu calayhi fii khalqin walaa fii diin khuluqin walaa fii diin ninkan ceeb ma leha tiro ninkaada khadiibu rasuulilah u ahaa waa ninkii nabiga u ku yidhi calayhi salatu wasalaam soo ma jeclid inaad shahiidnimo ku dhibato iyo sharaf aad ku jannada aada geshid marka dambe dagaalkii musaylamatulkadaab ayuu ku dhintay isagoo shahiida ma garad marka waxay tiri walaakinii akrahu lkufra fi lislaam yacni akhlaaq xumo inaan islaamka waxyaala xun aan ku samay ninkii waa necbanahay ninkiina xaqa ugu leeyahy hadhow marka nicmadiisa inaan ku kufriyo oo isagii aan dhaqan xumeeyo ayaan ka baqaa ninkiina ma jecli qalbigaygu ma xambaar nin xunna ma aha marka bis noo kala raaxay bay tiri markaasuu nabig wuxuu yihi calayhi salaatu salaam aturaddiina calayhi xadiiqatahu beerta uu kusiiye ugu qiimadnima u celinaysa qaalat nacam faqaala rasuul lah aqbali alxadiiqa wa dalliqhaa tadliiq marka xadiiqada aqbal dhahay hal dalaaqo kufur macnaa iska khuluc marka khuluc waxaa weeye ninnimadii iyo zawjinimadii ka siibanaysa sida qofku markuu marada isaga siigaba ninkaa ninnimadiisa ayay marka ay ka siibanaysa xaaladaas ayay fidaa uu bannaan yahay amaa xaalada iskhilaafku laftiisa hadduu labada dhinacba uu ka jiro oo ninka laftiisa oo wax ku leeyahay markaas haddee wixii musaalaxa kala wey laakiin marka khulaca lagu leeyahay gabadha uu ka qaadan karo waxaa weeye marka dhibkeeda iyada xaggeeda uu ka socdo amaa xagga dhibka haddii uu ka socdo isagu iska nacay inuusan duleeyo looma ogolo iyadoo hadday dhibka wadana in ninkii xoolo la-aan iyo gabar la-aan la dhigo ma garatay iyadana sharcigu markaas ma ogolo marka cadaalada loogu qeybiyo taa marka khulucaa la yihaahda khulucu marka isagu dalqaadka kuma jiro laa yuxsabu tadliiqa ma garatay tadliiqaadka kuma jiro sababtoo ah laba dalaaqo markii la sheegay khulucaa la sheegay ka bacdina dalaaqu halaatha la sheegay saa darteed hadday laba qo laba qof ay maaragtay ay intuu laba goor oo furo ilan mar saddex haddii uu furo waxa weeye khalaas ma soo noqonaysa waxay heli karaan marka inay khuluctamaan khulucaa hadday khuluctamaan isaga dalaaqa loo xisaabi maayo hadhow hadday rabaan isguursan karaan laakiin rajciyo ma uu ku laha hadhow hadday rabaan way isguursan karaan laakiin rajciyo kuma laha fa in khiftu marka haddaad ka baqdaan allaa yuqiima inaysan ogin xuduud allah xuduuda alle falaa junaax calayhimaa dembi korkooda ma ahan haa fiima iftadad bihi waxay isku furato oo wixii xoolihii ay ka qaatay sidii gabadhii thaab binu qaysba ay maaragtay beertii u dhiibtay tilka taadaasina xuduudullaahi waaye ee falaa tacdaduuha ha gudbinina waman yatacadda qofkii gudba xuduud allah xuduuda allana fa ulaa'i kuwaas hum daalimuun daalimiintii wa khulaca marka wuxuu uga duwan yahay dalaaqa saddex shay uga duwan yahay sida raajixa awalan wuxuu uga duwan yahay ninku ma soo rajciyeysan karo gabadha rajciyo maaragtay kuma laha ko mata wuxuu kaloo uga duwan yahay khulucu hal dalqay ku baa-inaysa oo hal dalqay tirsanaysa oo fasax camal ayuu maanta uu ka dhigan yahay sida raajixa inkastoo madaahibta qaar leh saddex dalaqay tirsanaysa shukr soo ma aha wuxuu kaloo uga duwan yahay saddexdii dalaaqo laga xisaabi maayo saddexdii dalaaqo laga xisaabi maayo idan khuluc waa hal fiican gaar ahaan marka laga cabsanayo dadkan inay isu soo noqon waayaan khilaafna uu jiro oo labadii dalqana ay dhammaato dadkiina la heshii waayo haddii midii saddexaad la furana khalaas ay noqonayso markaasoo kale khulucaa lagu dayaa fursada uu siinaa khulucu waxa weeyaan dalaaqahan saddexdaa kuma jiro ma ku jiraayo hadhow marka markuu khulucan ay baa-in uga noqoto way isguursan karaan jaanis kaloo weli oo haystaa macnaha laakiin ma soo rajciyeysan karo laakiin dalaaqihii saddexdaa isagu ma ku dhammaystirmayo dad badan axkaamta hadday aqoon lahaayeen wax badan yacni mathalan islaamahoo kale markay maseyraan ifur ifuray kuwaalanayaan moogta xoogaa marka arrintii mashaakilka isla geelay wixii reerkiina weli waa rabaan moogta tuyaa la furaa reerkiina waa israbaa marka ugu dambeeya khulacaas haddii lagu xaliyo qofkii hadhow miirkiisa markuu dego dadku waa isoo noqo ilmo badanaa meeshii yaal kaalama tashan maayaan culimmadii la tashan maayaan cubkay isgelinayaan hadhow intee laga bixinaa marka dhibaataa imaanaysa dadku marka hadday sharciga ay yaqaaniin makhaarij badan ayay maarata heli karaan laakiin hadda axkaamta inay culimmada u yimaadaan oy bartaan waa walaa yaxilu lakum xalaal idin ma ahan an taakuduu inaad qaataan mima aataytumuuhunna waxaad ka qaateen shay-an shay ilaa an yakhaafaa inay ka baqaan maahane anlaa yuqiima inaysan ogin xuduud allah xuduuda alle fain khiftum haddaad ka baqdaan anlaa yuqiima inaysan ogin xuduud allaahi falaa junaaxa calayhimaa dembi korkooda ma aha nin fii maftadad biixi isku furato sidii gabadhii thaabit isu furatoo kale tilka taadaasuna xuduudullaahi ilaahay xuduudiisa way falaa tacaduuha dhaafinin yacni adinkaa ka markhaati a waa joogtaan dadka xuduuddii markii ay maaragtay ama ilaahay uga cabsan waayeen ama jahli oo ku xambaaray dhibaatada taalla waxa usro iyo ilmo kala maqan dayaca isna caybka waxa meeshaal waad la socotaan waxaasoo dhanna waa jahli iyo dulmi iyo xikmadoo sharciga aan la ilaalin ama xagga ragga ha ka socoto ama xagga gabdhaha ha socoto ama dadka la xiriiro oo maaragtay diradiraalaha iyo dulmiga xagga awliyaa-ul umuurta ha noqoto waa un mashaakil maaragtay jira ilaahay marka in looga cabsado qoysaska ayaa loo baahanya waman yatacadda qofkii xad gudba xuduud allahi xuduuda alle fa ulaa-ika kuwaas hum daalimuuna kuwaa daalimiinta haddaba fa in dallaqahaa haddii uu furo dalqadii saddexaad wey halkaa waxaa loo dalishaa ibnu taymiya waxay ubadiisan culimo badan inuusan khulucu dalqada thaalith uuna soo gelin sababto waxaa la sheegay labadii dalqaa marka hore la sheegay oo racyada ku heli jiray khulucaa la sheegay dalqadii thaalithaa la sheegay marka haddaad u fiirsidna qur-aanka siday u fahmeen culummadaas u tadawuqeen waa si aada iyo aada u cajiib badan aada iyo aad markuu sheekhul islaam ibnu taymiya aayaddan uu fasiraayo uu kasoo dhalaalinayo dalaaqu thalaatha wax la yidhaahdo hal mar inuusan dhacaynin oo di qur-aankaba aysaba ku jirinba midda kalena khulucu inuusan dalaqaadka thalaatha uusan ka mid ahayn oo fasakh uu yahay oo xukmu dalaaq uusan qaadanaynin aayaadka tartiibtay u degsan yihiin oo ka qaadanaya tadawuqa iyo aathaarta ilaan khulaca nabigu hal dalqo ictadiiba xaydlatin buu dhaha marka naagta thaabit qays hal xaydla ku cidda tirso low ow kaana dalaaq ahaa lahaa walmudalaqaati rabasna bianfusina thalaata quruu'in soo ma lahayn fahada dulla anahu laysa bidalaaq ay ku tusinaysaa marka fain dalaqahaa iyo thaalitata markii saddexaad haddii ou furo meesha waxaad garanaysaa hal maraa saddexa lada furaa oo dhacaysa qur-aan ku jira maaha soo maa xadiidkii rukaanatana oo maaragtay ibnu yaziid iyo xadiidkii ibnu cabaas oo kale kaana dalaaqu calaa cahdi rasuulillaah wa cahdi abi bakr wa sanateyn min khilaafi khilaafati cumar dalaaqu halaathati waa dalaaqu halaatha waaxidatan soo ma ahayn ma garatay cumaraa markii yihi istacjal in annaasa qad istacjaluu fii shayin kaanat lahum ana wax ay u suga karaan iyaga ismarsiyan soo maha annagana waa marsiyan oo ku qaadayna ninka idab yeelo waayo soo maha waa lagu ganaaxaya marka waa ganaax arrinta cumar hadhow hadduu xaakim kala arko maslaxadu inay tahay in hal looga loo xisaabo sidii baa la yeelaya hadda jahligii baa batay dadkii waxawaay muxallal iyo bakti bay aadayaan marka dalaaqu halaatha waaxida le laakiin ma banaano inuu hal mar israacsiiyo sababto adalaaqu marataana layidhi xamaaqada in la iska jiro waay fa in dalaqahaa ay dalqata thaalisatuwa xaaskiisa uu ku furo oo tii saddexaad ma ahan hal maroo saddex wado dhameeye lama meesha kuma jirto hadduu dalqadii saddexaad u furo falaa taxilu lahu xalaal uma ahan ma soo ciyeeshan karo min bacdu ka bacdi xataa tankixa ilaa ay ka nikaaxsato zawjan zawj hayrahu oo kale zawj kale oo labadaba isu guursadeen qasdi nikaax amaa mid kamida hadduu u guursado biniyati lmuxalli ama naagta nin kale u guursato iska qafla ninkaan afar beri la joogo ninkaagii hore kuu xallilo aada u noqotid ama labadoodii ninka iyo naagta ay maaragtay muta-aamiriin ay ku yihiin saddexdoodaba kaas waxaa nikaaxulmuxallila la yihahda nabig waxau h laxana allahu lmuxallila walmuxallila lah kan waxallila iyo kan loo xal waa la lacniday nabiguna wuxuu ku magacaabay attaysu lmustacaab waa orgi la kudsanayo ariga orgiyaalka markay riminayaan iyo geela oo xoolaha attaysulmustacaad si ariga u kudo u rimeeyo marka waa nin loo soo watay haweentii inuu kudo waayo wax kaloo faa-ida u leeyahay lama arko marka arrintaasa laga digtoonaado waa arrin aada iyo aada wasaq u ah sida saxiixaana nikaax maba ku ansaxaya sababtoo ilaahay niyaadka waa ogyahay soo maaha daraa'ica iyo maqaasida xunna wax maaragtay sharci wax ma ku noqonaya nacam fa in dallaqaha haddii uu dalaaqo falaa taxilu lahu xalaal uma ahan haweentiisii min bacdu ka bacdi xataa tankixa ilaa ay ka guursato zawjan zawj hayrahu oo kale nikaax keliya maahane weliba waxaa la yidhi waa in ay isu tagaan haweentii markay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam ma garate imra-atu rifaaca ay tiri nin la yeedha nin baan guursaday ninkiina waxay tiri maa cindahu ilaa hudbatu thawb marada tarashkeeda maahane wax kala ma hayo macnaa nin xoog laho haweentiisa maaragtay u imaan kara ma aha yacni sax dakhalad rifaacat alquradi ana wa abu bakr cinda nabiy sal allau alayh wasalam ayay soo gashay faqaalat ina rifaacata dallaqani lbata waa i dalaaqa wa ina cabdiraxmaan bni zabiir tasawajanii waa i guursaday wa inamaa cindahu milu mithlu lhudba marada tarashkeeda ahaad marada meesha oo duntaahoo afkeeda marka maradeeda intay saa u qaaday tira maradaas tarashkeeda oo kale ahaatira wax kale ma hayo markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaanaka turiidiina an turaajici an tarjici ilaa rifaaxa ma inaa u noqotaa rabtaa may laa xataa taduuqii cusaylata wayaduuqa cusaylatak ilaa labadiina malab aad isdhadhamisaan macnaha xalaal idinkuma ninka hor uma noqon kartid oo markaas uu ku furo marka haddaysan isu gulgalmoon bimujaradi nikaax marka ma dhici karto marka waa saddex shardi waayo awalan waa inuu nikaax oo nin kale iyo ayadu ay guursadaan haaniyan waa inuusan qasdulmuxallil uusan nikaax oo qasad guur waa inuu ahaado haalitana waa inay isu galmoodaan ma gara yacni waa inuu xashafada iyo labada cawro inay isgalaan wey saddexdaa haddii aan la helin uma noqon karto maxaasaa loo yeelayaa waxaa loo yeelayaa oo saas loogu jideey qofku waa ka anafoonayaa haweentiisa inuu cid kale ay soo marto marka waxaa la leeyahay haddaad rabtid haweentaada cid kale inaysan soo marin dalqadahan iska kala aayarahe adiga edabihol haddii kale waxaa weeye inay kuu soo noqotay waa baciid ilaa nin kale ay soo marto rijaashana waa ogtihiin inay arrintaas ay ka masayrsan yihiin soo maaha marka haddaadba qofkan aada damacaad ka leedahay marka horeba dafdaftan iyo maaragtay orodkan marka horeba joojiyo ciddaada si fiican u hayso wa marka sharcigu meel fog wax ka fiirinaya fa in dallaqaa hadduu dalaaqo falaa taxilu uma xalaal ahaan maaragtay lahu asagii min bacdu gadaal xataa tankixa ilaa ay ka nikaaxsato zawjan hayrahu fa in dallaqahaa kii kale markuu furo oo qasad u guursay oo weliba u galmoodo falaa junaax calayhimaa marka dembi korkooda ma ahanin an yataraajaca inay isu laabtaan laakiin waa bishardi in danna hadday u maleeyaan an yaquumaa inay ogaan xuduud allah xuduudi alle waa inay wixii shalay lagu kala tegay iyo qaladaadkii waa in la xaliyo waa waa inay ishubsadaan inay nolol cusub oo wanaagsan ay bilaabi karaan laakiin haddii wixii ay taagan yihiin haddana buuq soo hoy ma garatay meesheeda uun ka bilaa wax faa-iidaa ma laha marka waxaa la rabaa guurka isguursiga xigmau ku dhisan yahay sak meesha nolol ma suurtoobi kartaa ma la heshii kara mase waxawaay waa wareedii meeshii ka bilaabana soo maa haddii xal fiican lahay hala isu noqdo haddii kale hala kala raaxayso banaanka hala kala joogo bismila falaa fa in dallaqaa hadduu kii labaad uu dalaaqo oo macnaa una galmoodo falaa junaax calayhimaa dembi korkooda ma ahan an yataraajaca inay isu laabtaan in dannaa hadday u maleeyaan an yuqiimaa inay oogi karaan xuduudallah xuduudii alle wa tilka taadaasna xuduudullah ilaahay xuduudiisii waaye yubayinuhaa ilaahay wuxuu caddaynayaa liqowmin dad yaclamuuna ogaanayo wa idaa dallaqtum nnisaa weli hadda waxaa lagu jiraa qoyskii iyo arrimihiisii arrimaha qoyska arrin sahlan ma ah dadkan waa isaga cayaaraya yaa ikhwa gabdhaha arrintooda gabdha sahlan wax sahlan ma ah guurka ha laga fikero xuquuqdiisa ha la guto waxa weeye aada iyo aada ha laysu ilaaliyo gabdho iyo wiilalba yaan aayaadka ay lucba sababtoo waxa weye adduunka waxa ugu xaraamsan waa furuuj cawrada ragga iyo naago u kala xaaraamsan ilaa sharcigan in lagu xalisho maaha wixii marka sharciga allo lagu xalishay oo wax xaaraana ugu fogaa in la dhayarsada ma aha waa inay weji fiican kugu soo galaan weji fiican waa in lagu kala baxo weji fiican waa in lagu joogo midda kale waxa dhex marayo beerta waa wax la tabcado waxa ugu fiican waa ubad oo weliba islaam ah soo maaha arrinta saan u sahlanayno iyo ilaahay subxaana wa tacaala iyo shaaric adii rasuulkiisa qiimaha ay siinayan wax isu dhow ma aha bal qur-aanka intaa ihtimaamkuu siinaa bal u fiiriya arrintaana waxay soo celineen waxa weeye kala tagga iyo isu cumaashada waxoo dhanba inay cilmi iyo cadaalad iyo sharaf ay ku fadhiyaan waay bal u fiirsada wa idaa dallaqtum nnisaa gabdhihii haddii aada furtaan oo ay dhacdo fa balaqna ay u dhowaadaan ajalahunna ajashii ciddad uga bixinad buluuqaani ay bimacnaa qaarabna waa ilaa ajasha haddii ay dhammaato xukun kaley leedahay macnaa ajashii waktigii caadada ay ka bixi lahaayeen oo ciddada ay u dhowaadaan waryaada laba mid yeelo saqajaanimada iska dhaafa fa amsikuuhunna bimacruufin si wanaagsan gabdhaha u haysto markaa soo ceshada oo intaad xalisaan oo gabdhihii la heshiidaan oo noloshii xalisaan ood hubisaan inaad wad si wanaagsan u noolaa kartaan gabdhihii si wanaagsan u haysta haddii aadan noloshii la xalinoo weli broblemkii ou taagan yahana iyo mushkiladii ou sarixuuhuna foofiyo iska siidaay ha soo ceshanina bimacruufin macruuf kusoo ku foofiyo iska dhaafo laakiin mid un iska jira ceeb iyo saqajaanimo ah iyo sharci xumaa walaa tumsikuhuna gabdhiha haysanina oo ha soo ceshinina diraaran dhib dartiis litactaduu inaad ku xadgudubtaan oo xuduuda al ada iyagina aada ku xadgudubtaan arrintaa marka waa saqajaanimo diin iyo dunyaba kuma fiicno haddaba qofka saa sameeya muxuu leeyahay waman yafcal daalika arrintaas sameeyey faqad dalama nafsahu naftiisau dulmiyay walaa tattakhiduu hana ka yeelanina aayaat illaahi ilaah aayaadkiisa huzu-an wax lagu jeejeesaa ka dhiganin oo adoon daacadnimo aan qabin qofkii ha soo ceshada oo diraar iyo dhibaato ha u keeni xuduudii ha ku ciyaara dalaaqa intaad dalaaqda hadhihin kaftano iga ah waagii hore carabka intay dalaaqaan jaahiliga dhi jira kaftano iga ah ama waa ciyaara laa laakiin dalaaqa marka waxaa ladahay kaftankiisana waa kaf waa dhab dhabtiisana waa kaftan hadduu qofka asagoo kaftama uu yihaahdo haweentiisana waad furantah hadduu ku yihaahdo waxaa weye khalaas way ka furantah waa kaftama lagaa yeeli maayo wadkuruu xasuustana nicmat allahi nicmada alle calaykum korkiin idinku nicmeeyey islaamnimada iyo khayrka iyo guurka laydinkugu nicmeeyey way gabdhahan wanaagsanood helaysaan gabdhahana sidoo kale wamaa anzala calaykum wuxuu alla idinku soo diyey min alkitaabi kitaab iyo walxikmati xikmo ah kitaabka watoo sunnadii ah oo shar xalaasha iyo xaaraamta idinkala soocaysa oo dhaqanka wanaagsan idinsoo waxaan gaala ma haysato juhaal ma haysato cilmigan quruxda badan iyo sharaftan ma haysato waxaan markaa cilmigan in la qiimeyn waayo aayadihii kitaabkii sunnada waa foolxumo aada iyo aada u liidato waa yacidukum bihi ilaahay qur-aankaasu idinku waaninaya bal axkaamta inta aan soo jeexayno qooska ku saabsan bal macaankeeda fiir iyo markii la khilaafay dhibaatada jirta wattaqu llaha ilaahayna ka baqa oo ilaahaad berri hortegaysaan axkaamtan waa la kula xisaabtamaya waclamuu ogaada ana allaha alla bikulli shayin shay kasbaa caliimin wuu ogyahay qofkii u haysanaya haweenta usoo ceshanaya inuu dhibo iyo daacadnimo ilaahay wuu kala ogyahay subxaana wa tacaala idan ayaddan waxaan ka fahmnay dhaqan xumada ma fiicno gabadhana hadday og tahay inaysan ninkan daacad u ahayn inay tiraahdo waa heshiinay wixii iyagoo dana maadiya iyo ka raba iyo asaga inay maaragtay xoolo laga cuno iyo waxyaalo kale iyagana ma banaan dhibka iyo daacad xumada xagga raggana ma u fiicna xagga gabdhahan uma fiicna waxaa la rabaa daacad in loo noqdaa la rabaa ilmahay anfaca iyagii anfacaysa wa idaa dallaqtum nnisaa gabdhihii haddii aada furtaan fa balaqna ay ku dhowaadaan ajalahunna waqtigii ciddada uu ku dhammaanayay fa amsikuuhunna haysto bimacruufin macruuf ku haysta oo marka haddaad soo rarciyeysanaysaan oo dhaqan uu meysii jiro soo rarciyeysa waa aw sarixuuhuna mase iska sii daayo bimacruufin macruuf isaga sii daayo ha soo ceshanina haddaad ogaataan dhaqan inuusa meeshii jirin walaa tumsikuuhuna gabdhihii ha soo ceshanina diraaran dhib litactaduu inaad ku xadgudubtaan waman yafcal daalika qofkii arrintaas sameeyana faqad dalama nafsahu naftiisa uu dulmiyey walaa tattakhiduu hana ka dhiganina aayaatila aayaadka husu-an jees-jees ood ku dhaqmi weysaan haweentii diraar iyo waxaa usoo ceshaysaan oo gabdhihii ay daacad ahayn intuba waxawey waa waa jees-jees wa ama qofkii oo yidhaha dalaaqii waa ku jees-jeesaya may wadkuruu xasuusta nicmat allah nicmada calaykum idiin nicmeeyey ilaahay islaanimo idinkugu nicmeeyey guurkan la idiin xalilay inku maaragtay idinkugu nicmeeyey sharcigan wanaagsanoo guurka loo jidaya nicma idinkugu nicmeeyey iyo wamaa anzala calaykum wuxuu idinku soo dejiyo min alkitaabi kitaab iyo walxikmati xikmada kitaabkaa ku jirta oo sunnaduna ay cadaynayso oo culummada ay cadaynaya yacidukum bihi ilaahay qur-aankaasu idinku waaninaya macaanka badan iyo sharcigaa wanaagsan ee sharciga qaato wattaqu llaha ilaahay ka baqa waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alla bikulli shayin shay kastaba calim inuu ogyahay bal waxa lagu dhaqmayo iyo bal aayaadkaas ka warrama ilahan idinku dhaariyo soo sharci fiican ma haysan markaasaa inta sharciga laga tago ammaantana gaalo iyo balaayaa la isku dacweynaa iyo wax daran iyo war ilaahay laga cabsado subxaana wa tacaala haddana alla subxaana wa tacaala weli waana la waaninaya waxaa la leeyahay wa idaa dallaqtum nisaa haweenkii haddii aada dalaaqda oo fa balaqnay u dhowaadaan ajaluhu ay gaaraan buluuqaani waxa waaye ay ciddadii u dhammaata waay buluuqii hore waxaa bimacnaa qaaraba buluuqaana waxawaaye ciddadii u dhammaata waay fa balaqna ay gaaraan ajalahuna ajashi oo ciddadii ay ka dhammaato laakiin hal dalqo iyo laba dalqaa ku furo ninkii waa isnikaaxsan karaa falaa tacduluuhunna ha ka celinina an yankixna inay guursan aswaajahunna raggii hore oo furay inay markale guur kale dib ugu noqdaan idaa taraadow hadday isaga raali noqdaan beynahum dhexdooda bilmacruufi macruuf halkan markii hore waxaa lala hadlaayay ragga gabdhaha furaa lala hadlaayay aayaddaana waxay la hadlaysaa owliyada ragga gabdhaha la furay dadka ayagu owliyada u ahoo macnaa nikaaxeeda weligeed ahayd macnaha waxawaay ninkii iyo gabadhii waa isfureen intii ay ciddada ku jirtay ma uuna soo ceshan way baa-intay baynuuna suqra ayaa la yihahdaa hal dalqo ama laba dalqo ku furo haddii gabadha hal dalqo ama laba dalqo lagu furo oo ciddadu ay u dhammaato ama la khulco waxaa la yidhaahdaa baynuunadaas baynuunada macnaa waxaa ninkii ka fogaatay waaye shuqul iskuma ninkii baynuuna suqra ayaa la yidhaahdaa sababtoo macnaha way isnikaaxsan karaan wa hadday laakiin dalaaqadii saddexaad markay dhacdo maxaa la yidhaahdaa baynuuna kubraa iyadaa ilaa uu nin kale oo dhex mara waxaa weeye ma garat waxaa ka sii xun oo iyaga weligood isag labada qofoo licaanka ku noqdo waa akbarulkubra sababtoo ah ilaa qiyaama isguursan karaa labada qof oo licaan ku kala tagto marka waa saddex darajo wey baynuuna suqra iyo kubra iyo akbarulkubra wa waa markay licaan ku kala tagaan weligood adduunyada boqolin hadday dhex marto laba qof oo licaan ku kala tagta ma isguursan kartaa taxri licaan waa noo imaan doon licaanka waxa weeye qofku hadduu xaaskiisa inta zino ku tuhmo oo markhaati u waayo suurat nisa suurat magarad oo yidhaahdo haddaan been sheegaayo lacnad ha ku dhacdo ou dhaho markaas ayaduna ay lacaanto tira haddaan run hadduu run sheegayo lacnad hay ku dhacdo licaantaasaa la yidhahda marka naagtaas oo ou ka licaantamo weligiis ma guursan karo marka aayaddaa marka waxaa lagula hadlaa dadkii gabdhaha la furay oo baynuuna suqraada gaaray oliyadu ahaa waxaa la leeyahay ninkii gabadhii waa furay gabadhaad weliga u eed walaasha mise gabadhaad dasha isma ayna soo ceshan waa baynuuna suqra ay noqotay hadhow quluubtooda issoo duntay inay isguursaanay damceen oo heshii karaan hadday heshiiyaan oy dhahaan waa noolaan karnaa waxaa weeye qofkii weligahayo adiga ha u diidin gabadha inay maaragtay ay nikaaxsato ha u diidin oo adiga caayiq ha noqona laba qofoo israbo wanaag isku raba adiga ha kala joog ha kala celini nacam taas ayu waaxid waxay gabadha qof ku fi-eeda haddii uu soo doono oon ceeb lahayn waxaa weeye maaragtay waa in la siiyo idaa jaa-akum man tardawna diina wakhuluqahu fasawijuuh ilaa takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiir halkaa marka waxaa kaloo laga fahmaya xukumka ugu horeya laga fahmaya waxaa weeye gabadha hadday baynuuna suqra ay tahay weligeedaa ku nikaaxinaya inaan laga hor istaagin midda kaloo laga fahma waxaa weeye wilaayada raggaa iskale madhabka oo ahlu ra-y abu xaniifa oo dhahay gabadha iyadaa isnikaaxin karta madhabkaas aayaddaana lagu radiya imaam shaafici iyo ahlulxadiidka eewilaayada raggaa iskale haweentu ma lahan aayaddaana xujaysaan iyo aayaddii kaleo walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu gabdhihiina ha u gurin gabdhaha lama dhihin walaa tankixu lmushrikiina lama dhihin ankaxa rubaaci adinka gabdhihiin ha u guranay laakiin gabdhahu ha guursanin laakiin ragga marka waxaa lay walaa tankixu lmushrikaati hulaahiya laga cabiray adiga ha guursanin gabdhaha laakin gabdhaha ma dhihin ha guursanina nimankaa dhahay ha u guurina wilaayada iyadaa iskale nacam waxaynu ku soo degtay ma caqlinu yasaar siduu bukhaari uu wariyey gabar oo la dhalatay ayaa ninuu u guuriyey waa isfureen ma uu soo ceshay ilaa ciddadii ay ka dhammaatay markay ciddadii dhammaatay ayuu wuxuu yidhi gabadhii waa israbnaa war naga tago dhan intaan kugu sharfay oo kuu guuriyey ayaad markaas kabacdi baad maaragtay soo ordaysa wallahi inaana kuu guurinayn aayadda markay soo degto wuxuu ihi daacat alamr rabbina daacat alamr rabbina saxaabada waxay ku fiicnaayeen radi allahu canhum haddaba xataa wax uu ka gariifo waxyiga haddii uu soo dego isdhiibi jira laakiin dadka zamankan jooga waa siay soomaaliya huud iyo ancaamku akri ya wax uu koo taahiirinaya iska yar ilaa dad ilaahay ka cabsanaya maaha marka aayadda marka xukunkaasa laa qada nabigu uu yihi calayhi isalaatu wasalaam laa tusawiju lmar'atu nafsahaa fa ina azaniyata hiya alatii tusawiju nafsaha gabar nafteeda ma guuri karto dhaha tii nafteeda guurisa waa zaaniyad nacam laa nikaaxa ila biwaliyin murshidin washaahiday cadli yani xadiidkii macruufka laa nikaaxa ilaa biwaliy marka taas marka madhabka oo ahlulxadiidka inuu xoog yaha leeyaha laga qaadanay waidaa dallaqtum nusaa nisaa haddaad hafurtaan fa balaqna ay gaaraan ajalahunna falaa tacduluuhunna ha ka halaynina oo ha u diidinina an yankixna inay guur cadligu waxaweye waa qofkoo la dayaco guurka laga layacaa la yidhaahda an yankixna inay guursadaan aswaajahunna aswaajoodii macnaa kuwii hore qabi jiray waayo buluuqaana macnaa ciddada ay dhammaato waayo waa goorba idaa taraadow beynahum hadday isugu raali noqdaan bilmacruufi macruufay heshiiyaanoo noloshii ay maaratay guurka ay cusboonaysiin karaan daalika kaasa yuucadu bihi lagu waaninayaa man kaana minkum qofkii adin ka mid ahoo yu'minu billaahi walyowmi alaakhiri allihii aakharaba rumaysan ila axkaamta qawaaniinta waxay uga duwan yihiin axkaamta ilaaha muraaqabeyna qiyaabayna xisaabta ka horeysa haddaa qaladin laakiin qawaaniintan adduunyada gaalada haddaysan adduunka ku arkin oo isu ganaaxin khalaas baabuurtan hadda waad aragtay haddaad adugu maal u markaas kaamirada aada ka fakatid aakhraa cidna ma dhehaysid aakhiraa lagu soo raacaya soo maaha laakiin midda alle subxaana wa tacaala ilaahay aakhiro kuu soo raacanaya marka iska jir daalikum kiinaasa askaa lakum idin daahirnimo badan wa athar oo daahirnimo badan wallaahu allana yaclamu u ogyahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogid walwaalidaat urdicna aayaddaasaan dhammaynana insha allah kitaabka saacadii saacadaan ka dhigayna insha allah halkan ilaahay wuxuu ka hadlayaa subxaana wa tacaala ilmaha iyo xanaanada waxyaalaha ilmaha u baahan yihin waxaa ka mida ugu muhiimsan caanaha hooyada gaar ahaan caanaha dambarka alliba ay carabta ay dhahaan oo dambarka ugu horeeyo cunuguba maskaxdiisa iyo koriinadiisuba aysan kaamil noqonayn waxaana ridaaca loo sheegay dalaaqa kabacdi waxaa dhici karta marka la isfuraayo inay ilmo yaro uurka ama ku jira ama kuwo markaas nuugaya ay jiraan ilmihii marka khilaafkii iyo waxyaalihii waxu dhibto marka waxaa la leeyahay haddii wax ay dhacaan calaa xisaabil oolaad yaysan noqonin ilmuhu xaqay leeyihin ilaahay xaquu leeyahay xaqaa la isku leeyahay xaqi dhama hala wada ixtiraamo ninkii waa ifuray iyo waa inacay islaantii waa inaxday hardi iyo hardi iyo middo calooshku goy ma ah soo maan meesha aakhariyi adduun aqaraa badan sharafaa jirta ajaraa jira ilahay halaga cabsado saa darteed asal ahaanba ilmaha waa in la nuuji waayo sababtoo nuujinta waa aragta dhaqaatiirta hadda waa sugeen beryo dhexintay gabdhihii nuujintii ka tageen la yidhi caano boonaha la siiyo gabdhihii ay yidhaahdeen maarata ilmihii haddii aan nuujino dhalinyaradaa naga ba-ayso naaskaa naga jabaya iyo a ilmihii wada dayacmeen gabdhihiina cuduraa ku wada dhacay kansaraa laga qaadaa caanahan maarata iyo dhibaatooyin qofka maarata ilan caanahan qofka waa ku jira hadday ku baaqdaan qofku asaga dhibay u geynayaan caanaha marka had markada waxaa ihbaat ay noqotay inuusa ilmuhuba ka maarin qofkan ay caafimaad u tahay gabadha caanahan inay nuujiso haddii caanahan ay ku gaagaxaan ay ku guraan ay dhibaataba u keeni karto nacam marka ilaahay wuxuu leeyay walwaalidaatu labadii wax dhalay oo aabbihii hooyada ahaa yurdicna ha nuujiyaan waa mudaarico bimacnaa amar ah owlaadahuna ilmahoodii xowleyni kaamilayni laba sano ha muuji ha nuujiyan waa inta ugu fiican oo ilmaha la nuujiyo waa liman araada qofkii doono an yutima ridaacata inuu nuugmada uu dhammaystiro waa laba sano kamaalkeeda wax yar ka horeeya haddii la arko inuu ka deeqtoomi karana waa laga goy karaa laakiin nugmada ugu fiican waxa weeye waa xawleyni kaamilen wixii ka dambeeya waxyana ilmuhu waa ku fasaadan hooyadana dhibay ku tahay ilmahana fasaadi ku noqonayo marka salafkii hore nin kamid a maaragtay mise shacbi base ninuu ahaa waxau arkay islaan nuujinayso cunug laba sano ka weyn markaasuu ka joojiyey wuxuu yihi may dhibaata u geysanaysa marka walwaalidaatu labadii waalid yurdicna ha nuujiyen owlaadahuna xawlayni kaamileyn laba sano ha nuujiyeeno liman araada waaba qofkii doono an yutima radaacata inuu nugmada u dhammaystiro macnaa kolley haweentaa nuujinaysa laakiin waalidkana waxa weeye waa inuu isaguna qawaamadii iyo mas-uuliyaadkii iyo wixii u suurageli lahaa inay ku nuujiso oo nafaqa iyo maaragtay daryeel ahaa isaguna waa inuu la taago la taagnaay ama asagii uusan ka goynin ousan dhin islaamtii cunuga naaska iga siinin waxaas marka amarka asagana wuxuu ku leeyahay nacam marka haddii marka la isfuro oo labadii qof ay kala maqan yihiin oo ciddadii dhammaato haweentiina ilmaha ay nuujinayso dee nafaqo ma lahan iyadu oo masruuf ma lahan laakiin nafaqa maxay ku yeelane nuujintaas ilmahay ku yeelan amaa hadday isqabaan hadda nafaqadii waa leedahay ama ha nuujiso ama yeysa nuujina saa darteed alla wuxuu leeyahay wa cala almawluudi lahu kan asaga loo dhalay risquhunna ayaa ahaad ilmaha inuu arsuqo wa kiswatuhunna iyo marashadooda oo haweentaa ou arsuqo oo dhar ou siiyo bilmacruufi macruuf macruuf waxaa inta la isla yaqaano qofka ku filan oo qofkan isaga dabaqadiisa ah liyunfiq duu sacatin min sacati qof walba asaga intii karaankiisa wax ka bixiyo nacam marka mawluudulahu maxaa looyahy ilmaha aabbaha asagaa loo nisbeeya fulaan binu fulaana la leeyahy soo ma sidaa darteed asagaa abba asagaa qawaam ah marka inuu ilmihiisa oo masruufto wey soo maha hooye hooye ha u ahaato laakiin mas-uuliyada koobaad taqac waxay ku dhacaysaa aabbay ku dhacaysaa wa cala almawluudi lahu kuwii kan loo dhalay risquhunna gabdhihii oo nuujinaya hooyooyinkii inuu masruufo wa kiswatuhuna dhar ou siiyo bilmacruufi si macruuf sababtoo iyagii cunugii uxayirantaa soo maaha si macruufoo laysla yaqaano oo dadka wixii la yidhaahdo curfiga dadka asaga midligiisa wixii ay bixiyaan oo u munaasaba u bixinaya iyo dabaqadiisa laa tukallafu lama kalifayo nafsu naf ilaa wuscaha wixii iyada karaankeeda maahane wax ka laguma kalifayo bimacnaa ninkii oon waxba bixi karin awooddiis tabayar tahay dadka tujaarta waaweyn iyo madaxda waaweyn waxay bixiyeen bixiyeen lama dhahay ninkii wax fiican heli karana inuu quutulfaqiir oo bixiyo laga yeeli maayo liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira caleyhi risquhu falyunfiq maa ataahu llah laa tukallafu nafsun ilaa wuscahaa laa tudaara ama laa tudaaru labada waa bannaan tahay waalidatun laba dhibo biweladiha weladkeeda loma laguma dhibo walaa mawluudun mawluudna laguma dhibo lahu mawluudun lahu mid loo dhalan laguma dhibo biweladihi cunugiis hadda waxaa arta waxaa dhacda aad meelahan aada ku aragtaan hadiyo gooraan mar waxaa dhici karta hooyada inay ilmaha jecesha odagoo ou la kad yahay marka islaantii ilmahaas jacaylka ay jeceshahay iyo caadifadeeda oo ku dhiba ilmahayga isian waxa kugu siin haddaa ratuur haddii kale iska dhaaf u dhahay markaas islaantii dhib u geysan maayo u geysana cunugii ma tuuri karto xaqii ma kasoo baxayo marka dararow gelina marar qaarkood waxaa weeye odagiyaa naxariisle ilmihii waa daryeelayaa wanaag waa ogol yahay islaamihiyaa lakad ah dulun iyo balaayo marka jacaylkaas ilmaa uu jecel yahay ayay istiqlaalaysaa marka faa-iideysanaysa marka taas lama ogola macnaha qofka kale wanaagiisa qofka kale waxaa la rabaa inuu wanaagga uu ka aqbalo oo ka maalo laakiin wanaaggii in laysku cagsiyo ma aha sidayna hadda zamankan u badan tahay labadii qof qofaa naxariis leh kii kale intuu dhidhawr qofkan wanaagga kula dhaqan waa u bedelay maaragtay kabta jambarka u tuuraa siday dhihi jireen dhinac kale u tuura dad badan arka kala duwceen ama gabdho badan oo wanaag oo ka muuqdo ee dad saxariir badan ay la xiriir garmaqaatayaal ama rag badan oo wanaag la xiriira oo ilmahooda inuu iskoolgeeyo wanaag u jecel ee marka aan u ogoleyn habay yaraatee macruuf aan kula dhaqmayno marka taasoo qur-aanka uu diidaa waxaa leeyahay qofka wanaagga in laga maalo waayo in lagu cagsiyo maaha laa tudaara lama dhibo waalidatun waalido biwaladiha laguma dhibo walaa mawluudun lahu ku wax loo dhalana biwaladihi laguma dhibo wa cala alwaarithi midka dhaxlaya hadduu waalidka u dhinto kan dhaxalkiisa iskale oo ilmahan mas-uulka ah mithlu daalika intaas kale laga raba wixii aabbuhu u qumi lahaa aabbihii baa dhintay ilmaha dhale dadkii owliyadiisa ahaa oo aabbaha dhexlaayay haddii wiilkiisiio weyn joogo walaalihiisoo adeero ilmahan u ah dadkii adiga mas-uulka ka ahaa oo ninkan warahadiisa ahaa mithlu daalika laga raba ayaguna inay qofkii haweentii dhibaan ma ahan ayagana in la dhibo ma ahan wiilki cunug ilmihii waa inay u qubaan wiil kaliyamaan wiil gabar waxyaaba fain araadaa fisaalan fain araadaa hadday doonaan fisaalan ilmihii inay naaskii ka gooyaan can taraadin minhuma ayagoo raalli isaga ah iyo watashaawurin ayagoo ka showre falaa junaaxa calayhimaa dembi korkooda ma ahan ayagayaa ka tashaday ilmihii ama ha isqabeen ama ha kala tageen waxay arkeen waktigan ilmihii in lasoo nuujiyo maslaxa inaysan ku jirin oo naaskii laga gooyo hadday markaas saa ay ku tashadaan maslaxada ay ka dareemaan dhib ma lahow leeyahy fa in araadaa haddii ay doonaan fisaalan ilmihii naasu inay ka gooyaan can taraadin minhumaa raallihaan isgayin iyo tashaawurin falaa junaax calayhima dembi korkooda ma ahaan wa in aradtum marka haddii aada doontaan labadii qofaa ku heshii waaye an tastardicuu inaad nuujisaan owlaadakum ilmihiin dad kale aada u nuujisaan waxaa jira maaragtay irdaac waxa la yidhaha dad kale oon ilmihii hooyadii ay ahayn dad kale oo ilmaha nuujin looga dalbaa jira marka haddii aada taas maaragtay aada doontaan oo cid kale idiin nuujiso falaa junaax calaykum dembi korkiina ma ahan waa goorma idaa sallamtum haddii aada dhiibtaan maa aataytum waxaad siideen bilmacruufi macruuf haddii aada ku dhiibtaan oo waa maxay islaanaa tiri ilma ii nuuji wixii waa inaad gacanta ka saartay sababtoo haddii aada waxba siinin waxaa dhici karta ilmihii inay hagardaamiso ay qooldaamiso ilaan waxaa weeye ilmihii ma dhalin sidii hooyadiis maaha soo maaha adigiina waxaad ma aada siinin qofka marka waa iska gurunacaysaa ilmihii waa qooldaaminay yaa waxba u qaban mayso marka ilmihana ilaahay dayaca ma ogola subxaana bal allah bal fiiri sow diinta uga fekerayo cunugaas yarka xuquuqdiisa aan laga fekerayo islaantan kuu nuujinaysa si aysan dhibaato cunugan usoo gaarin waxeedu uqadimaa laleeyahy sababta qofkii haddii uusa dhalin maaragtay waxeediina aan la siinin qofkii ma hagar baxayo walaa junaaxa calaykum korka wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu owlaadakum ilmihiina inaad cid nuujisa u raadisaan falaa junaaxa calaykum dembi korkiina ma ahan idaa sallamtum haddii aada u dhiibtaan maa aataytum wixii aad siiseen ood ku heshiiseen bilmacruuf si macruufoo la yaqaan aada u dhiibtaan waataqu llaha ilaahayna ka baqa waclamuu waxaad ogaataan ana allaha alle bimaa tacmaluuna wixii aad samaynaysaan basiirun ilaahi waa u jeedaa wallahu aclam sala allahu calaa maxamedin ali saxbi wslm kitaab kale noo bilaabana insha allah